weeraro ayaa xalay lagu qaaday fariisimo ciidan oo ku yaala gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin xalay waxa ay weerar foolka foola ku qaadeen fariisan ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan degmada afmadow dagaalka ayaa muddo halkaa ka socday sidoo kale ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin xalay waxay dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada kenya ee deegaanka hosingow halkaas in muddo ayay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin iyo kuwa kenya isku weydaarsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan qarax ayaa shalay waxauu ka dhacay degmada ceelwaaq ee gobolka gadoka oo lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah waxaa lagu warramaya ugu yaraantii hal askari inuu halkaasi ku dhaawacmay waxaa suuragal in khasaaraha qaraxa ka dhashay uu intaasi ka ballaaran yahay amaba ka badan yahay